markii ugu horeysay madaxweynaha ukrain ayaa ka hadlay tirada ciidamadiisa looga dilay dagaalka culus ee ay kula jiraan milatariga ruushka muddada labada sano ee uu dagaalkaasi socdo faladamir senaneski oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada caasimadda ee kiyef ayaa sheegay in duulaanka ruushka ee dalkiisa ay ku waayeen soddon iyo kow kun oo askari halka kumanaan kun oo kalena ay ku dhaawacmeen kow iyo soddon kun oo askari ayaana ogala dilay dagaalka ukrain ee ma ahan saddex boqol oo kun ama boqol iyo konton kun oo askari ayuu yidhi zelenski oo meesha ka saarayay tirakoobyo fara badan oo sanadadii uu dagaalku socday ay warbaahintu ka tabinaysay askarta ukrain ee uu ruushku dilay warbixino horey u soo baxay ayaa sheegayay in ku dhowaad nus milyan qof ay ruushka iyo ukrain isaga dileen dagaalada balse tirada rasmiga waxaa shalay iclaamiyey madaxweynaha ukrain isagoo hadalkiisa sii wata ayuu eedeyn kulul u jeediyey dowladaha reer galbeedka gaar ahaan yurub iyo ameerika oo uu sheegay inay dib u dhigeen kaalmadii dhaqaale iyo midii militari ay u qoondeeyeen dowladda ukrain si ay isaga difaacdo buu yidhi duulaanka ballaaran ee ruushka dib u dhaca kaalmada militari iyo midda dhaqaale ee xulufadeedu noogu talagaleen ayaa sababaysa in askar badan ay naga dhintaan dhul horlena aan khasaarno ayuu mar kale ku calaancalay faladamir senaneski wasiirka difaaca xukuumadda kiyef ayaa isna sheegay in konton boqolkiiba taageeradii militari ee yurub ay u ballanqaaday dowladdiisa aan la helin wuxuuna ugu baaqay maraykanka iyo yurub inay dedejiyaan taageerada militari ay ukrain ugu talagaleen si dhul horleh looga saaro ciidanka ruushka dhinaca kale magaalada baariis ee caasimadda faransiiska waxaa ka furmay shir caalami ah oo taageero dhaqaale loogu fidinayo dowladda ukrain si ay isaga difaacdo duulaanka ruushka shirkan oo ay ka qaybgalayaan in ka badan labaatan dowladood oo u badan kuwa qaaradda yurub ayaa ujeedka laga leeyahay uu yahay in dibboorka looga jafo dagaalka ukrain oo gaabis ku yimid tan iyo bishii oktoobar ee sanadkii laba kun saddex iyo labaatankii kolkaas oo muqaawamada falastiin ay weerar culus ku qaadeen maamulka yuhuudda ee sahyuuniyadda dowladaha reer galbeedka gaar ahaan yurub iyo maraykanka ayaa kalabar taageeradii ay siin jireen ukrain u wareejiyey dhanka yuhuudda xasuuqa ka wada magaalada khaza dowladaha maraykanka faransiiska ingiriiska jarmalka iyo kanada ayaa horaantii bishan sheegay inay dardar gelinayaan kaalmaha ay siinayaan xukuumadda kiyef iyagoona dowladaha kale ugu baaqay inay bixiyaan qarashaadkii ay horay u ballanqaadeen faladimir putin ayaa waraysi uu dhowaan bixiyey wuxuu aad ugu dhaliilay reer galbeedka ka qayb qaadashada dagaalka ukrain isagoo ku eedeeyey inay dayaceen waxqabadkii shucuubtooda taas beddelkeeda ay lacago bilyanisa ay ku bixiyaan colaadda ukrain si kastaba ha ahaatee dagaalka ukrain oo laba sano jirsaday ma muuqato cid ku guulaysatay ruushku ma gaarin damiciisii ahaa in kiyef uu hoosgeeyo moscow reer galbeedkuna kuma guulaysan inay ukrain ka xoreeyaan ciidanka ruushka